beenaynta khuraafaadka iyo qaladaadka laga aaminsan yahay iyo qaladaadka laga aaminsan yahay coronavirus khuraafaadka iyo daawooyinka been abuurka ee la sheego in lagu daaweeyo covid -19 ayaa caalamka oo dhan ku faafay waxayna khatar weyn ku tahay caafimaadka iyo amniga dadweynaha haddaba si loo yareeyo faafinta been abuurka waxaan halkan ku burburinaynaa khuraafaadkaasi caafimaad kuwooda ugu waaweyn faafidda covid -19 waxaa garab socda waxa ururka caafimaadka adduunka ay ugu yeereen faafinta macluumaad been ah mala awaal iyo khuraafaad si loo yareeyo khuraafaadka iyo been abuurka waxaan weydiinay rofeor sanjaya senanayake oo ku takhasusay cudurada faafa kana tirsan jaamacadda qaranka ee cambera isagoo sharaxaya sida cilmiyan looga jawaabayo khuraafaadkaasi ugu waaweyn ee covid -19 oo internetka lagu faafiyo khuraafaadkaasna waxaa ka mida dadka dhallinyarada ee caafimaadka qaba ma xanuunsanayaan haddii covid -19 uu ku dhaco ee dadka waayeelka iyo kuwa xanuunada kala qaba ayaa u nugul cudurka jawaabta arrintaas ku aadan ee brofesorka ayaa ah waan ognahay in dadka waayeelka ay khatar weyn ugu jiraan covid -19 gaar ahaan kuwa da-doodu ka weyn tahay lixdan iyo shan ama toddobaatan iyo weliba dadka xanuunada kala qaba hase yeeshee waxaan runtii aragnay dhallinyaro caafimaad qaba oo aad ugu xanuunsaday covid -19 oo xaalad deg dega galay amaba u dhintay marka inkastoo ay khatarta dhallinyaradu aada u yar tahay haddana waa mid jirta qaar ka mida dadka u dhintay covid -19 intaan ognahay waxay ahaayeen dad caafimaad qaba dadka ka badan labada boqol iyo konton kun oo caalamka oo dhan ugu dhintay coronavirus labaatan ayaa caruur ah mana ogin in caruurtaas ay caafimaad qabeen iyo in kale khuraafaad kale shucaaca qoraxda way dishaa coronavirus marka haddii aan qoraxda isu dhigo caabuqa waan ka badbaadayaa jawaabta brofesoorka ayaa ah waxaa jira caddaymo ah in shucaaca qoraxdu saamayn ku yeelan karo caabuqa sida hargabka oo kale ah laakiin caddaymo adag ma hayno waxay u muuqataa in shucaaca nooca loo yaqaana u v c uu wax ka qaban karo coronavirus laakiin shucaacaasi waa mid khatar ku ah bini'aadanka nooca shucaaca la yidhaahdo far u v c ayaa la baaray wayna dhici kartaa inuusan khatar ku ahayn bini'aadanka laakiin uu baabi'in karo caabuqyada iyo bakteriyada hase yeeshee waxtar uu bini'aadanka u leeyahay si fiican looma yaqaan ama looma baarin khuraafaad kale cabbidda biyaha kulul khamri ama liin waxay ka nadiifinaysaa caabuqa cunahaaga jawaabta brofesoorka ayaa ah biyo kulul ama biyo liin leh oo aad cabto waxaa dhici karta in cunahaaga uu fiicneeyo oo caafimaad cunaha aad ka dareentid laakiin ma dilayaan caabuqa saamaynna ku yeelan maayo khuraafaad caabuqu wuxuu cunaha ku noolaadaa dhowr maalmood ka hor inta uusan gaarin sambabada waxaana burburin kara caabuqa kulayl marka haddaan biyo badan cabo markuu igu dhaco caabuqu waa uu ka hortegayaa inaan ku xanuunsado jawaabta brofesoorka ayaa ah ma jiro wax taas caddaynaya waxaa jira sababo badan oo caafimaad ah inaad cabdo biyo badan laakiin covid -19 waxba kama qabanayo dad covid -19 qaba ayaa saxaradooda laga helay caabuqa taasoo macnaheedu yahay in aashitada caloosha ku jirta aysan dilin covid -19ka khuraafaad cabbidda kamriga adag sida wiskiga waxay nadiifisaa cunaha wayna dishaa caabuqa jawaabta brofesoorka ayaa ah maya ma jiro wax caddaynaya in khamriga aalkooladu ku badan tahay ay disho caabuqa waxaaba dhici karta inuu dhibaato kale khamrigaasu adiga kuu geysto waxaan isleeyahay kutiri kuteentaas waxay ka timid maadaama aan ognahay in qalabka sanitizeriska la yidhaahdo ee gacmaha lagu nadiifiyo ay caabuqa ka dilaan gacmaheenna laakiin jirka gudihiisa kama dilayso wayna kala duwan yihiin gacmaha iyo jirka gudihiisu khuraafaad daawada loo isticmaalo h i v ga ee la yidhaahdo breb way iga difaaci kartaa covid nteen hadduu igu dhaco jawaabta brofesoorka ayaa ah khuraafaadkan wuxuu ka dhashay baan u malaynayaa daawooyin la isku dardaro oo loo qaato h i v ga oo la mooday inay wax ka taraan covid nteen hase yeeshee baaritaanno lagu qoray joornaalka caafimaadka ee england natiijo fiican kama soo bixin taas macnaheedu ma aha inaysan waxba tarayn daawooyinkaasi laakiin halkii baaris ee la sameeyey waxaasi kama soo bixin ama kama muuqan khuraafaad daawada kaneecada ee la yidhaahdo hydrochloroquin waa lagu daaweyn karaa covid nteenka jawaabta brofesoorka ayaa ah taas waa in lasii baaro sababtoo ah tijaabadii lagu sameeyey laabaratoriyada waxaa lagu ogaaday inay wax ka tarto waxaa jira hal baaritaan oo la sheegay inay u muuqatay inay dishay caabuqa laakiin waxaa jiray baaritaanno kale oo lagu sheegay inaysan waxba ka tarin caabuqa dhibaatada kale ee hydrochloroquinka waa inaysan ahayn daawo khatar la-aan ah dhibaato ayay keeni kartaa gaar ahaan wadnaha ayay saamayn kartaa khuraafaad inaad si joogto ah biyo kulul ugu qubaysato waxay ka hortegi kartaa coronavirus jawaabta brofesoorka ayaa ah haddii aad sanboor qabto oo sanku ku xirmo waxaad dhici karta inay kaa caawiso laakiin ma disho coronavirus khuraafaad shabakadda moobaylada ee f g ga way faafiyaan koronaviruska jawaabta brofesoorka ayaa ah ma fahmin sida farsamada f g ay u faafin karto caabuqa wax macno samaynaysana ma aha covid nteen wuxuu ku dhacayaa dalal iyo qaybo ka tirsan dalal aan ballahayn f g khuraafaad f g wuxuu daciifiyaa difaaca jirka waana sababta ka dambaysa faafidda covid nteen jawaabta brofesoorka ma jira wax caddaynaya in shucaaca f g uu leeyahay awood uu ku wiiqo difaaca jirka haddana waa su'aalo la weydiiyey brofesoorka su-aasha koowaad ayaa ah ma ka soo qaadi karaa caabuqa markaan booqdo dukaamada waaweyn ama subermarketka jawaabta brofesoorka ayaa ah maskax ahaan waannu ognahay in caabuqu ku faafo dhibca dareera ah oo hawada ku jira oo dadku fidiyaan markay qufacaan ama hindhisaan waxayna dhibcahaasi fuuli karaan meelo la taabto oo ay ku noolaan karaan marka waa macquul inaad ka qaaddo markaad taabato meel ka mida dukaamada sida gaariga cuntada lagu riixo ama tarooliga loo yaqaano ama haddaad taabato miiska meesha lacagta lagu bixiyo ama countarka waana sababtaas tay lagama maarmaanka u tahay inaad mar kasta oo aad dibadda u baxdo aad gacmaha dhaqato oo mar kasta aad isticmaasho han sanatiserka laakiin haddii aad gacmaha ku taabato covid nteen macnaheedu ma aha inuu xanuunku markiiba kugu dhacay waxaad fursad u haysataa inaad joojiso inuu kugu dhaco waana sababtaas taad ugu baahan tahay han sanatiser ama inaad gacmaha ku dhaqato saabuun iyo biyo sababtoo ah taas ayaa dilaysa caabuqa gacmahaaga soo raacay markaas haddii aad taabato afka sanka ama indhaha gacmahaagu virus ma laha su-aal kale caabuqa ma ka qaadi karaa haddii qof qaba covid nteen oo iga fog uu hindhiso jawaabta brofesoorka ayaa ah hal daraasad ayaa muujinaysa in haddii aad qufacdo ama hindhisto in fayrasku gaari karo ilaa siddeed mitir laakiin waa hal daraasad laakiin waxay nala tahay in dadka isu jira hal dhibic shan mitir aysan qufaca ama hindhisada aysan khatar kugu jirin su-aal kale haddii qofka qaba uusan quficin ama hindhisin ma faafin karaa caabuqa jawaabta brofesoorka ayaa ah marka laga hadlayo isu dhowaanshaha lagu kala qaado waxaa jira laba siyaalood oo loo qeexo tan koowaad haddii labada qof ay iska soo horjeedaan wakhti ka badan shan iyo toban daqiiqo ama haddii qol ama meel xiran ay ku wada sugan yihiin in ka badan laba saacadood xataa haddii aad isu jirtaan hal dhibic shan mitir su-aal kale maxay tahay khatarta in covid laga qaado sagxad ama meel qof qaba xanuunka uu taabtay brofesorka jawaabtiisa ayaa ah khatartu waa mid yar laakiin way dhici kartaa haddii aad taabato meel sagxad ah oo qof kale goordhow taabtay fayraska waxaa dhici karta inuu ka buuxa meeshaas laakiin haddii dhowr maalmood ka soo wareegatay waxaa dhici karta in khatartu yar tahay su-aal kale intee ayuu fayrasku ku noolaan karaa sagxad ama qofka gacantiisa brofesoorka ayaa ku jawaabay waxaan ognahay in caabuqu ku noolaan karo biraha nooca kobarka la yidhaahdo muddo afar saacadooda baakadaha wuxuu ku noolaan karaa labaatan iyo afar saacadood biraha nooca stainless steelka la yidhaahdana toddobaatan iyo laba saacadood lamase yaqaan inta uu ku noolaan karo gacanta qofka dadka austareeliya waxaa looga baahan yahay inay ugu yaraan isu jirsadaan hal mitir iyo bar hadba eeg xanibaadaha gobolkaaga saaran markay noqoto isu imaanshaha dadka haddii aad dareento calaamadaha hargebka lagu garto wac markaas dhakhtarka ama xarunta caafimaad ee kuugu dhow adoo wacaya hal sideed eber eber eber laba eber eber sideed eber covid save abka ay dowladda federaalka soo dejisayna waa diyaar inaad soo rogato oo aad moobaylkaaga ku soo rogato